بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومحسن تهي بعض الصحافة وكمحسن تهين سؤال جيبتنا waxaa maanta isugu keenyaray inaan ka hadlo shalayto dikreetooyin ka soo baxay xafiiska madaxweynaha madaxweynaha oo gaalkacyo ku sugnaa si aan la wada soconay mudugna u baahnay madaxweynuhu safarkiisii waxa uu la kulmay bulshada wuxuu arkay oo dhegaystay xaqiiqdii ka jirtay gaalkacyo iyo gobolka mudug waa loo baahnaa in gobolka mudug dhammaantii lagu sameeyo isbedel si shaqada gobolka mudug looga baahanya in laqabto laga qabto oo ammaanka ugu horreysa looga qabto taa waxay ahayd tallaabo fiican laakiin madaxweynuhu waxaad moodaa shalayta siduu wax u dhisay amaba wax u taagay amaba wax maamulka u qeybiyey inay ahayd si aan loo fiirinin aayaha gobolka iyo gobolkaasi uu noqday bulshadiisu bulsho walaalo ah oo isku mid ah oo lahaanshaha gobolka u siman taa waxay shalay horseeday madaxweynuhu inuu qeybtii kala duldhacay kafadaha middood wuxuu madaxweynuhu shalayta tusay dadka ama baray qofka uu yahay cabdiweli calikaas madaxweynuhu saan noo soconno wuxuu qabtay khudbado badan waaguu xilka doonayay oo musharaxa u ahaa wuxuu ka hadlay puntland iyo isbedelka iyo dimuqraadiyadda uu wadayo dadka inay sinaanayaan oo dowladnimada ay noqonayso mid laska dhaqooda arko oo waqooyiyaadda la dagaalamaya shalaytu wuxuu magacaabay guddoomiyayaal gobol oo ku-xigeenno ah wuxuu magacaabay taliskii qeybta wuxuu magacaabay maayarkii kusimihiisii horena xirar kaloo horay oo sawiri taaban oo shaqaynaya baa jira kuwaasoo idil waxaa gobolkaasi u baahnaa sida hadda u dhisnaa in si ka wanaagsan oo ka ballaaran loo dhiso waad ogsoon tihiin saaxa ayaa kusoo biirtay gobolka tawfiiq ayaa kusoo biirtay jariiman buu horey gobolka u lahaa godogob buu u lahaa xarfo ayuu u lahaa si gobolka ammaankiisa loo xaqiijiyo dadkana mas-uuliyadda gobolka ka saaran dhammaantood ay wada qayb qaataan waxaa la filayay madaxweynaha teliya waagii la doortay gobolkaas in maamulkiisu si u dhisan yahu ka ballaariyo laakiin waxaad moodaa shalayto si wax ku dhisay inuu kasoo koobay intii hore uu hadalkiisu u dhigmaya shalayto kuwii hore iska daa kuwa cusub in lagu soo dira eh kuwii hore wax laga kala khafiifiyo waxay taa u tusaysaa in gobolka maamulka la magacaabay carqalad uga imaan karayso in hal dhinac gobolka dadkiisa ay wada noqdaan waxay taa ku tusinaysaa inay soo codayn karto gobolkan wixii labada kun iyo koob iyo tobankii ka dhacayay wixii ka horreeyey oo ahaa in maamulku sumad gaara uu yeesho oo dadkooda kalsoonaan waayaan maamulka ayna wada yeeshaan waxay keenaysaa taa dadku inay istuhmaan oo dadkii qabiilka iyo dadku inay fahmaan ee fahmi waayaan inay u baahan yihiin cod u shaqaysa ee aysan u baahan inay iska dhex arkaan meesha ay taas soo cilmaysa inaa intaa ka digo ayaan maanta sugu kenyaray waxaan jeclahay marka haddii la arkay brofessorkii isbedelku inuu qabyaalad beegay waxaan maantay jeclahay inaan la hadlo qulubta dadka reer gaalkacayo ee gobolka mudug waan u sheego inaysan dadkaasi walaalaha ah oo gobolkaa furintaa wada degan oo muddada soo wada noolaa wax qeyb inaysan ku saamayn amaba aysan ku miisaamin wada nolaashahooda iyo laashahooda danahooda gaarka ay wada leeyihin reer mudug ayagaa wada dhashay ayagaa alla isbuday ayagaa isku deegaan oo xarada ku wada dhaqan wax qeybta cabdiwali haddii sidaa noqotay in dadka guuxaya guuxa joojiyaan oo ay maamulka la shaqeeyaan wixii gobolkaa ka dhici jira aysan ka dhicin ay ka fakaraan in dadka gobolka ay gargarabkiisii iyo dadkiisii cuqaashiisii lalayn ay ka fakaraan oo ay fahmaan isku dan inay yihiin ayna gartaan oo garowsadaan cabdiwali sanad iyo barina u hartay oo sanadyo barkaa wax qeybtiisa aysan ku mashquulin waxaa is leeyahay madaxweynuhu xujuu sameeyey shalayto waa marka koobaad wuu xujeeyey raggu gobolka u magacaabay oo wuxuu ka dhigay rag wada afar kala tirsada oo isku jifa ama isku beer ay yihiin madaxweynaha waxaan is leeyahay hadday daldoola gobol ka jireen oo la oranayo gobolka maamulkiisii baa heshiinla horta afarta wada dhalatay gobolka loo dhiibay waxaan u malanaya inuu xujeeyey oo gobolka ammaankiisa laga rabo waayo maanta cid wehelisa ma jirto oo dhaqaalihii ayaga gacanta ku haya qofkay ugu dambeeyo amarka soo ka qaadanayaan oo usoo tabinayaanna xaaladda go-aanka kama dambaystaale madaxweynaha weeye marka maadaama wixiiba ay shan nino walaala ay ku aruudhay inay ammaanka xaqiijiyaan baa looga baahan yahay oo ay tallaabada qaadaan xuju marka ay dusha ka saaray laakiin awal mas-uuliyaddaa la wada lahaa waa dhici karaysa mas-uuliyaddu inay meelo badan ku dhacaysay hadda meel bay isugu soo aruurto waxaa sida wuxuu xujeeyey dadkii reer muduga ahaa ee laba sana iyo bar ka hor shirarka loo qaban jiray oo odhan jiray dalku wuxuu u baahan yahay isbedel qabyaalad baa jirta guruub baa dalka qabsaday dadkii odhan jiray laba sana iyo bar ka hor ayaan isla yagan waa xujiyey waxaa raba inaan weydiiyo meelay maanta ku dhaceen ma indhihii laba sano kahor ay qabyaaladda ku arki jireen ayay maanta beeleen oo indhihii baa dhacay ma qabyaaladii baa isbedesho dalkii baa nidaamkii horumar ka dhashay ma waxay maqli jireen bay sidii wax u maqli jireen baysa arag hallay marka dadkaasna xujaa maanta fuushay oo madaxweynuhu dadkaasna waa xujeeye waxaan is leeyahay haddaysan taa maanta ka aamusaan aysan ka hadlinin oo sidan anugu hadda uga hadlay aysan uga hadlinin waxaan u garanayaa qabyaalad dambe indhahooda ay qabanaysa inaysan jirin haddaan tahay cabdulla calgaas aysan qaban waxaan is leeyahay wuxuu xujeeyey isimada gobolka mudug garaana kuwa la haybtaa madaxweynaha isinka waxaa loo doortaa oo dhaqan u yahay wixii dhibaato ah aan cadaalad ahayna inuu asagu uga hor dhiidhiyo oo uu ka hadlo waxaa loo doortaa isinka wixii khayrna inuu asagu difaaco oo asagu noqdo ka uga horreeyo ka shaqeeya ismada waxaa is leeyahay marka jawaab bay ka bay ka mudan tahay arrintaa inay ka hadlaan haddaysan ka hadlinin waxaan u malaynayaa odayaashu hadday ka hadlaan warta waa rag oo aragnimo waxay sameeyeen haddaysan ka hadlinna hadda ninkarmadiyay noqonayaan odayaashu waxaan umalayaa istimada inay isugu aruuri doonaan niman beelahooda danhooda ka turjumaan oo haddii reerkeyga u ganacsan yahay reerkii kale waxay garanaysan jirin inay ka wadaan baan umalaynaya dadka reer mudug baa marka waxaan isleeyahay xujooyinkaas inay ku dhegaystaan oo dadka cusub oo gobol kusoo biro saaxa iyo tawfiiq ay ka mid yihiin aada baan uga xumahay riyaday qabeen inaan laga rabayn waxaan leeyahay maamulku waa isbedel maalin baa waxba imaanaya haddii marka fashilkaasi u yimid inay ku nagaadaan oo ay kalsooni ku qabaan dowladnimadii iyo puntlandnimadii iyo gobolkii ay ka tirsanaayeen beelihii wahayay oo laga qaaday kuraastoodana waxaan rabaa inaan u sheego in ayagu ay ismudan yihiin dadka gobolka deganaya iyagu ayaguna ay sugaan dhici karaysa maalin kale miisaanku inuusu isku saxo madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne sanadkan hadda labada kun iyo lix iyo tobankii adaa ugu badnaa shaashadaa wax ka soo baxa oo qabyaalada diida oo soomaaliya yidhaahda four pointy five-ka ha laga saaro aayad qur-aan waxay tidhahaa ta'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun madaxweyne aayaddaas waxay sheegtaa in dadka alalayaab ay leeyihiin dadka dadka wanaagga fara oo hadhowtiin ayagu wanaaggii aan samayn xumaanta aada ayagoo kitaabka akrinaya qabyaaladii soomaaliya aada diidaysay four pointy five-kii soomaaliya qabyaalada laga rabo shalayt waxaan u maranayaa gacantaada inaad ku miistay oo adigu aad qabyaalo horle gobolka u dhalatay iyo dadkii labaatanka sano waxay dowladda puntland ka waayeen maanta kaa filayay in adigu qabyaalada la so-aada waxaa isleeyahay marka yaa waacid waacid nafsag madaxweyne adaa u baahan marka koowaad inaad qabyaalada ka fogaato oo naftaada aada dixirto dadkana waxaan leeyahay dadow ragow barasho gelowna ralasho brofesorkii isbedelku wakaa qabyaalada dhaamiyey oo waxweeye taagay waxaan aaminsanahay reer mudug waxaa u taalla inay taa iyo mid lamidoo dadka dhibaato ah ay ka hadlaan aad